wanaagsan halkan waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada warka habeen qodobada ugu dooraana waxaa ka mid ah sidee maanta shacabka magaalada muqdisho uga iideen magaalada muqdisho taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo maanta ciidamada xoogga dalka kula iiday deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose boqolaal qofood oo shacab ah oo ciiddii ugu horeysay ku ciiday daayursalaam iyada oo degmo ah safiirka soomaaliya u fadhiya waddanka kenya oo kumanaan muslimiin ah kula ciiday xaafadda islii ee magaalada nairobi kusimaha madaxweynaha soomaaliya ahna guddoomiyaha golaha shacabka oo sheegay in dalka aanan loo baahnayn in barobaganda laga sameeyo akhbaaraadka dibadda warkeena haween aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah malaayiin muslimiin ah oo ku kala nool daafaha dunida oo maanta ciiday maalinta koowaad ee munaasabadda ee jiraadka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
antum bikhayr waa maalinimo axada taariikhda ku beegantaa lix iyo tobanka juun laba kun afar iyo labaatan kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan shacabka muqdisho uga ciideen magaalada maryan ladana dhamaystiraysa
ciid wanaagsan dhammaan daawadayaasha inagu xidhan waxaa maanta magaalada muqdisho looga ciiday si weyn maalinta koowaad ee ciidul cadxa halkan aan ku suganahay oo ah waddada maka almukarama waxaa raxanraxan iskula socda dhammaan dhallinyarada waayeellada iyo carruurta iyagoo markaasi isugu marxabaynaya maalinta koowaad ee ciidul cadxa magaalada muqdisho amnigeeda oo noqday maalinbaa marka ka dambaysa mid sii hagaagaya ayay dhallinyaradu sheegeen in ay qayb weyn ka qaadatay farxadda ciiddooda qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada muqdisho oo la hadlay dalsan t v ayaa ugu horrayn hambalyo iyo ciid wanaagsan u diray dhammaan ehelkooda iyagoona sheegay in ciiddan ciidihii hore ay kaga duwan tahay amniga iyo xasiloonnida laga dareemayo caasimadda magaalada muqdisho ciiddan aad baa ugu faraxsanaa inaan ku ciidayo magaalada muqdisho ciidihii hore boqolkiiba boqol wax weyna igala duwan tahay aadna waa ugu faraxsanahay caasimadda ummadda soomaaliyeed inaan ku ciidayo ciiddan waa markii ugu horreysay oo aan xamar imaado wax badanna waa ka helay maasha allah waana ku faraxsanaa ciddii ugu horreysaan ku iiday qolkiiba boqol waxyaabaha xamarka aaminsanaa wax jira ma ahan aadna way u qurux badan tahay waana ka helay waana sii joogi doonaa awal muhiimaddeeda waxay ahayd soo arag ka tag laakiin aadaa uga helay xamar xamar seef waaye markaa sheekayn karo
ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa bashbashi baraari iyo barwaaqo iyo xujo intaan ka fiican ilaahay waddanka hanooga dhigo wallaahi ciidihii hore ciiddan waxay uga duwan tahay waxaa moodaa ciidduba ciidda ka dambayso dadka inay dareemayaan nabadda macaanteeda iyo ifafaalaha nabadda iyo jaceylka u qabaan iyo baahida u qabaan intaba inay dareemayaan wayna kala duwan yihiin maxaa yeelay ciidihii lasoo dhaafay iyo ciidahan ilaahayba isku mid kama dhigino jebiga maalintii ay taas noqoto isla maalintii kuma soo aadin taas la ajligeeda uga duwan tahay marba mar ka dambayso iyo tallaabada la gaaraayo oo dalka ku tallaabsanayo magaalada muqdisho runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maantay ciidda magaalada muqdisho aad ayaa loo wada ciiday dhammaan muslimiinta aad u wada ciiday aadaan u faraxsannahay shacabka soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa barwaaqo iyo bashbash raxmadda iyo naxariista ayaa iyo wanaagga isla qaybsanaynaa insha allah alxamdulilah rabbilcaalamiin sidaa u jeedid nin walba maaragtay farxaddiisa maanta waxay ka muuqataa dushiisa iyo qof walba wuxuu la damaashaadayaa faamiligiisa iyo caruurtiisa aniga wiilkayga cabdiraxmaan ayaa maanta eh, halkaa jidka maka almukarama ku ciidayna ilaahay wuxuu ina siiyey nabad iyo barwaaqo Eh, belsan t v iyo shaqaalaheeda iyo howlwadeennadana howlwadeennadeena aad baan u salaamayaa waxaan leehay ciid wanaagsan ciidan adxa waxay inoo gashay eh, magaaladiioo barwaaqaysan amnigeedu aada u fiican yahay marka waxaan leenahay eh, dhammaan muslimiinta meel walbay joogto eh, ciid wanaagsan sidoo kale waxaan halkan si gaara uga salaamayaa faamligeyga reer cabdi cismaan oo dal iyo dibadba kala jooga gaar ahaan reer etoobiya aad ugu badan aad baan halkan uga salaamayaa gaar ahaan hooyada cibaade sheekh maxamuud iyo dhammaan faamligeyga iyo asxaabtayda oo adiguba aad ku jirto ayaan salaamayaa maryan ladan xuseen warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
eegna taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliya sareeya gaas ibraahim sheekh muxudiin maanta waxa uu ciidamada xooga dalka soomaaliyeed kula ciiday deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose maanta oo ahayd maalinta koowaad ee munaasabadda ciidul adxa ama ciidda carafo ayuu taliyaha ciidanka xooga dalka wuxuu wakhti la qaatay ciidamada xooga dalka soomaaliyeed gaar ahaan guutada afariyo tobanka oktoobar isagoona maalintan qiimaha badan ugu hambeliyeeyey guud ahaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan boqolaal qofood oo ka mid a shacabka caasimadana waxay u dalxiis tageen beerta daarusalaam oo ka mid a beeraha sida weyn loogu dalxiis tago caasimadda shacabka ayaana halkaasi een, waxa ay wateen caruurtooda iyagoona farxad iyo reereen wejiyadooda laga dhihan karay
waxaan idinkala soo hadlayaa beerta daarusalaam ee magaalada muqdisho oo ka mida goobaha sida weyn loogu dalxiis tago caasimadda guud ahaanba halkan waxaa isugu yimid dhadhow shacab ah oo ka kala yimid labaatanka degmo ee gobolkan banaadir iyagoona halkan u soo ciidaystay guud ahaan markii loo eego dadka ciidaysanaya waxaa ka mid ah caruur aad u daayar oo goobaha kala duwan ee lagu ciyaaro beertan ku dabaaldegaya dad waaweyn dhallinyaro iyo dhallinyaro kaamiramaano ah oo u soo shaqo tagtay beertan dalxiiska ee daarusalaam ee magaalada muqdisho maadaama ay tahay munaasabadda maalinta koowaad ee idil adxa dadka shacabka ah subaxnimadii hore saaka badu waa ay maqnaayeen maadaama ciidan ay tahay ciidul udxiya ama ciidul adxa oo ka mid ah ciidaha sida weyn muslimiinta ay u xusaan balse een, casriliiqadkii oo wakhtigaana waa lagala hadlayo dadka shacabka waxay soo buuxdhaafiyeen beerta daarusalaam ee magaalada muqdisho waxaa la hadalnay qaar ka mid ah dadka usoo dalxiiseeyey halkan iyagoo aan wax ka weydiinay dareenkooda iyo farxadda ay dareemayaan maalinta koowaad ee munaasabadda ciidul adxa أنا هدا waxaa imaaday xamar waxaa ka imaaday dhankaasi Puntland buntland ka imaadey ha ciidan ciid ugu horreysay ciidii ugu horeysa ka ciiday way xamar buntland iyo halkan ciidaheeda maxaa farqi u dhexeeya isleeda
alxamdulilah hadda waxaa la ciidayaa familka ninkayga familka ha odagayga la ciidayaa ha muqdisho joogaan oo muqdisho jooga marka maxaa farxada dareemaysaa waa faraxsan alxamdulilah sanadkii ugu horeeyay oo aan wiilkayga la ciidayo alxamdulilah waa boqolkiiba boqol iska fiicana gabadha waa ujeedaa hirbe maleda iliyo maxaa ciidaysanaysaa magaceed waxaa nashaada liidaa nashaad maasha allah maasha allah bal maxaad dalxiis inay aadaan ku jeclaateen maadaama Wallaahi dadku badi kulley- aysan jeclayn inay waree iyo dalxiis aadaan wallaahi kulley inta kale maadaama guriga la joogo maalinta ciidda iyo maalinta jumcada in ilmaha waqti lala qaato lala baashaalo ciidda lala aado wixii ku faraxsan yahin loo sameeyo aad u fiican tahay ciidan ciidihii hore maxay kaaga duwantaas leedahay wallaahi ciiddan daarusalaam ahaan waxay iga duwan tahay maadaama degmada laga dhigay ay si gooni ugu leedahay degmadii markii ugu horeysay degmo noqotay iyo ciideeda kugu iyo horeysay ciiddeeda insha allah aad iyo aad saasaa marka nisku kulantay marka waxaan leenahay dhammaantiin waa ciid wanaagsan hay hal iyo labo yaad ciid wanaagsan leedahay ciid wanaagsan halkan waxaan ka salaamaa een, hooyo macaan xakiimo cali axmed aabbahay maxamed cabdulla cali iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed inta ila dhalatay inta qaraabada ummadda soomaaliya oo dhan waa salaama axmed waa ku dhowahay kiin xaggee kasoo yeeysatay kiin suuqa xoolaha suuq xoolaha reer suuq xoolaha isleedahay daarusalaam way ku badan yihiin aad iyo aad soo malaynayo maxaad ku dooratay halkan inaad imaadid farxadda munaasabadda aad ku qaadaysid wallaahi yani inkastoo aqoon aan u leeyahay haddana inay qurxoon tahay ay wanaagsan tahay oo yani jabigeeda degan yahay saasaa u imaanay maanta ma waxay ku tahay maalintii koowaad halkan aad timaad maya maya marar badan ay tahay marar badan aad timaad Haa.
ciidan maxay kaaga duwan tahay ciidii hore والله أبي هذا أفرح سنة إن عيدا عيدي هروح فرق يعني واحد بدن إني يقدر ينتهي من السنة هاي ciidan dadku waxay dhahaan ciidii xalwada iyo ma ahan iyo buskudka ciidii hilibka waa adiga hilibka iyo dhankaas isku tiir ما ما أنا هنا ب- ما شاء الله markii ugu horeysa halkan timaado aad rabaa
ومركي مركي ربعت واي ما انت معي كونك سنتين ملها ciidul adxa waxaa la yidhahdaa waa ciidii hilibka dadka hilib badan ee aad u cunaan adiga hilibka sida isku tiir ساس وساس وهاي مدافع انا هدا اعرف haddaan arko haddaan arko مدافع هدا اعرف مدافع انا ما شاء الله weli weli hilibkana dhamisay saakil ayaad ميا ويلي مد من بيرت حس قدرت ولا شو كلا hilib meel muu kugu diyaarsan yahayo annaga ka darsan ahaan ma ma ma ka waran haddaa si wadajira و و سو واحد وناكس ما شاء الله لكن هذا واحد ما له درس يقول لكن و laakiin hilib waa biri iyo biri dambe iyo ديارة واهي warijinaysa اها haye ma jirtaa qof si gaara u salaamaysid ama muslimiinta intaa gaari weysay shacabka sida tooska telefishinkaaga daawanayo ما شاء الله maxaad leedahay haliilow Ee, halkan waxaan ka salaamayaa dadweynaha oo dhan oo maanta beerta kusoo wada ciidaystay dunida inta ay ka joogaan waxa dhan waa salaanta- salaamka ayaan ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ma jiraa qof si gaara u salaamaysid qof si gaar u salaamaya halkan jooga ama qamaqan gacalisadaadii oo kale gacaadiidaadii Haa, ha- xiriirkii idinka dhexeeya oo Waa.
iskaabul aad tahay waa maya iskaabul meehi haye waa xiriir wax naga dhexeeya waa jiraan haye iskaabulada waa ka baxday iskaabul waa ka baxay gacalisada u salaamaysaa marka gacalistidii waa salaamaya Hay.
Masha maadaama Allah.
ay si ay u qanacdo si toosay ku daawanaysaa laga yaabaa ama muuqaalka ay arki doontaa maxaad leedahay haliilow lalow gacalistidii salaam fiican ayaan ku dirayaa oo laabtii kasoo go'day wax anu ku dhaafnooleen alxamdulilah waa ku faraxsanahay saaxiibkay halkan ayaad ka salaamaysaa ugu dambeyntii halkan waxaan ku salaamayaa waxaan ku salaamayaa beerta daarsalaan aan ku salaamaya si qaas u salaamaysaa Ah, saqaasa aad iyo aad ugu salaamaya yaa salaamaysaa dad shacab taas shacab waxaan u salaamaya dowladda dhammaan qof qaasa ma jira gacalisadaadii iyo si gaar u salaamaysaa qof qaas ahaan u salaamaya waxaa waaye
gacalisadaada beebidaada waxaa waaye gacdhasadeedu waxaa waaye ah, khadiijo khadiija salaamaysaa Ah, khadiijo aad u khadiija salaam- qalbigeyga uga taalaa filaa qalbigeyga yaala maasha allah aad iyo aad bay u maxaad u tahay tirinaysaa oo leedahay waa waxyaabo badan baa u turmaya Hay, maxaad-
guddaan warkii habeen caawa aad kala socoteen raadiyaha dalsan waa naga intaa ciddii warkayga seega baraheyna bulshada ayay ka heli karaan cabdiwaahi cabdiqaadir xasan ayaan u mahadnaqayaa oo dhanka farsamada ku jiray warkan warkiisa inta ku kulmi doono waa dhammaanteen oo dhammaantiin idin leh ciid wanaagsan
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel